madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa maanta qasriga madaxtooyada Djibouti ku qaabilay kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Tibor Naj waxaa la soo gaadhay magaalada Djibouti kulankan waxaa aad la iskula jeexjeexay isbedelada siyaasadeed ee bariyahan aadka u saameeyay degmada Geeska Afrika iyadoo dhinac kalena si xoog leh looga hadlay isbahaysiga bariyahan dambe ay isku bahaystaan saddexda dal ee ka tirsan Geeska Afrika ee Ethiopia, Soomaaliya iyo Eritrea iyadoo Djibouti aanay qayb ka ahayn isbahaysigaasi madaxweynaha Djibouti iyo kaaliyaha arrimaha Afrika ee xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay kaloo si gaar ah uga wada hadleen xaaladda la iskugu soo dhaweynayo si heshiis rasmiyo labada dhinac ay ku wada qanacsan yihiin loo kala dhex dhigo Djibouti iyo Eritrea iyo xaaladda dalka Soomaaliya iyo weerarada xoogan ee xarakada shabaab ay ka wadaan Soomaaliya gudaheega gaar ahaan magaalada Muqdisho kulankan oo aad looga dhowray saxaafadda waxaa ka qayb galay labada dhinac ee Djibouti iyo Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf iyo danjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti Ambassador Larry Ondre iyadoo mas'uuliyiintaasi ay ka fogaadeen inay jeediyaan waxadala oo la xidhiidha kulankan Rabadaan Muuse VOA Djibouti